asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan kusoo dhawaada barnaamijka caweysin ee caawa iyo daljir oo xilligan oo kale aad ka dhegaysataan dhammaan xarumaha daljir ee soomaaliya waa habeen talaadaha taariikhdan ay ku beegan tahay saddex-iyo tobanka disembar sanadka labada kun iyo lix iyo toban barnaamijka dhegeystayaal waxa uu caawa idinkaga imaanayaa xarunta daljir ee boosaaso qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha xilhiintiisa dastuuriga ay dhammaatay ee soomaaliya oo sheegay shan iyo tobanka bishan fadhiga ugu horreeya ee baarlamaanka soomaaliya inuu ka furmi doono magaalada muqdisho xildhibaanadii u horreeyey ee jubbaland oo u matalaya baarlamaanka dowladda dhexe ee federaalka oo maanta u safray magaalada muqdisho guddoomiyaha guddiga doorashooyinka soomaaliya ee puntland oo ka warbixiyey doorashooyinkii maalnimadii shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada garowe ciidanka booliiska ee garowe oo qabtay dhalooyin qabri ah guddiga gurmadka awaaraha puntland oo maanta deeqo kala duwan ka helay bahda waxbarashada ee magaalada boosaaso iyo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare puntland oo sheegtay in la joojiyey fasaxii ardayda imtixaanaadka la siin jiray iyo qodobo kale ayaan barnaamijkan idinkugu haynaa anigoo maxamuud cabdi ibraahin ayaa idinla socodsiinaya waxaa naga dhagaysanaysaan xarumaha daljir ee ku baahsan gobollada puntland qaybo ka mid a somalilan bariga ethoobiya galmudug xeebaha dalka yeman xeebaha dalka cumaan iyo caalamkao dhan oo aad naga dhagaysanaysaan hoyga internetka aan ku leenahay ee radio daljir dot com waa hagaag dhegaystaal aynu ku bilownay barnaamijka qodobka ugu horeeya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta shir jiraayad uu ku qabtay madaxtooyada villa soomaaliya waxa uu kaga hadlay arrimaha doorashooyinka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xilhiintiisa dastuuriga ay dhammaatay ee waxa uu sheegay in kala fadhiga ugu horeeya ee xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soomaaliya inuu dhici doono shan iyo tobanka bishan dhanka kale madaxweynaha xilhiintiisa dastuuriga ay dhammaatay waxa uu ka hadlay abaaraha ka jira qaybo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya shirkiisa jaraa-idna waxa uu ku bilaabay sidan
bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maanta waxaan dadweynaha soomaaliyeed doonayaa inaan la wadaago dhowr arrimood oo muhiima oo warbixinno ah dhammaantood si ay dadku xogogaal u ahaadaan marka ugu horreyso warbixintayda dhabta intaanan gelin waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo dadkii soomaaliyeed ee dhibaatadu ay ka soo gaartay weeraradii argagixisadu ay geysteen magaalada muqdisho ugu dambeeyey ee hooyooyinkii soomaaliyeed iyo xoogsatadii soomaaliyeed iyo ciidankii amniga intaba isugu jiray hooyooyinkaas iyo xoogsatadaas oo usoo baxay in ay guryahooda masaariiftooda ay si xalaal ah oo xalaal quutanimo ah ku xoogsadaan iyo ciidankii amniga ee ilaalinayay ammaanka deegaankaas weerarkaas fulinimada ah dad aada u qiimo badan oo soomaaliyeed oo abriya ah oo wax dembi ay galeen aanay jirin ayaa nooga geeriyooday waxaan leenahay ilaahi ha u naxariisto dadka soomaaliyeed dhammaantii samir iimaan allah ka siiyo de waad garanaysaan meesha maanta u maraayo dadka nooca qaraxa meesha lagu samaynayo iyo dadka lagu samaynayo waad garanaysaan dagaal dadka in la gumaado go-aan a lagu gaaro waaye waana sidaan awalba dhihi jirnay xaaqinka iyo dhulka dhulkaa soo hara xaaqinkuna waa dhammaadaa nabadiidku waa xaaqin way dhammaanayaan dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyana waa dhulkii waanay soo harayaan way daa'imayaan abidkood insha allah taas markaa intaas uga gudbo xaaladda warbixintaa ee dadka soomaaliyeed saakiin aan la wadaagaan rabo waxay tahay arrimihii beri ahaan dambe xaaladdii dalkeena uu ku sugnaa oo ahayday doorashooyinka dalkan afartan iyo toddoba sano ka hor ayaa ugu dambeysay dadka soomaalida magac doorasho la yidhaha inay aadaan lagu soo dooranayo baarlamanka ee federaalka ee heer qaran dadaal badan oo dadka soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyadu ay wada galeen oo si wada jir ah loo wada galay oo wada tashi iyo isqadarin iyo isdhegaysi ku yimiday ayaa muxuu ahaaye sababay guusha maanta ka muuqato doorashadaasi waa soo gabagabowday kuraasta ugu dambeysay maalinta shalay ahayd ayaa loo codeeyey oo lagu soo gabagabeeyey waxaan rabaa halkan inaan hambalyo uga diro dhammaan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya dadaalkii iyo xilkasnimadii ay muujiyeen hadday yihiin dowladda iyo haddii yihiin shacabka deegaankaas deganba dowladda qeybaheeda kala duwan maamulada ciidamada amniga shacabka muxuu soomaaliyeed ee dowlad goboleedyadaas ku nool gaar ahaan magaalooyinka ay doorashooyin ka dhacayeen mas-uuliyadda iyo soomaalinimada ay muujiyeen aada iyo aad ayaan ugu hambalyeynaynaa waxay muujiyeen bisayl siyaasadeed maanta in dalka soomaaliya iyo dadka soomaaliya ay soo gaareen waxaan leenahay hambalyo aad iyo aad shaqo wanaagsan ayaad qabateen waana dareemi doontaan shaqadaas wanaagsan oo aad qabateen waxaan sidoo kale hambalyo iyo bogaadin u dirayaa guddiyadii madaxa bannaanaa ee doorashooyinka ee lahaa heer federaal iyo heer dowlad goboleed intaba ee ahaa maamulka doorashooyinku yahay iyo kuwa xalinta khilaafaadka ee gacanta kula jiro oo hadda weli ka shaqaynaya guddiyadaasi oo markii horeba loo dhisay inay madax bannaanaadaan oo ay doorashooyinkana muxuu ahay ay hagaan dadka soomaalida ah dadkii laysugu roonaadayna loo soo wada magacaabay dal iyo dibadba isaga yimiday hawsha ay qabteen howl aad iyo aad u fiican waaye la-aantood ma ayan suurto gasheen doorashada maanta soo gabagabowday inay soo gabagabowday marka waxaan leeyahay heer dowlad goboleed iyo heer federaal intaba maamulka doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka intaba ayagana hambalyo iyo bogaadin ayaan u dirayaa inta yar yarkaa howlaha gacantooda ku hartayna in ay dhammaystiraan mar kastana waxaan ku guulaysana waxay ahayday wixii aan ku heshiinay oo aan meel marinaynay wixii aan ku heshiinay sidoodii ayay nooga go-an tahay in loo meel mariyo nidaamkii doorashada loo dejiyey in la raaco wax kasta oo nidaamkaas ku yimidayna way soconayaan wax kasta oo nidaamkii doorashada barbar marayna waa dib baa loo eegaya waana lagu noqonayaa wixii khalada oo hujirahay haddiiba ay ka soo baxaan laakiin halka albaab ama halka cod oo waxaas ay ka soo bixi karaan waa guddiga xalinta khilaafaadka oo loo igmaday in ay wixii khilaafaada inta dhegaystaan wixii muxuu ahay khilaafaadkoodu ay sax yihiin oo culays uunu ka jirin oo aan lagu khaldamin ay yidhahdaan waxaani waa sax wixii dhibaata ay ka jirtan inaan waxaan dhibaatadaana ka dhacday sidaanaana muxuu xalkoodu yahay inay go-aankaas soo gaaraan waana go-aankii aan u igmanay waanan waanan taageeri doonaa halka keliya oon ku adkaynay horena u weydiisanay weydiisana waxay tahay nidaamkii madashu ay u dejisay nidaamka doorashada iyo nidaamka xalinta khilaafaadka intaba in nidaamka lagu adkaysto mar walba wixii lagu heshiiyey la raaco oo aan la barbarin ayaguna shaqo aad iyo aad u wanaagsan ayay qabteen waxaan leenahay hambalyo soomaaliya ayaad hore u dhaqaajiseenaan leenahay waana ku mahadsantihiin inta dhimanne hala dedejiya aan leenahay idinka soo dhammaato kadib markaa waxay usoo wareegeysaa maamulka baarlamaanka xogayaha guud agaasimaha guud iyo tiimkiisii ku soo wareegay xildhibaanadii in maxaan ku dhahday registrationka loo sameeyo biometricii loo sameeyo warqadii aqoonsiga la siiyo si ay arrintaasi marka u dhacdo go-aan iyadoo la raacayo go-aankii madasha ugu dambeeyey ee ahaa shan iyo tobanka kulankii ugu horreeyay baarlamaanka inuu dhaco guddiyada weli muxuu ahay waxyaabaha yar yarka gacantooda ay kusii hareen waxaan leenahay hadda dejiyeen arrintaas si shan iyo tobanka kulankii ugu horreeyo baarlamaanka dhaartiisii iyo wixii hawsheeda ay u bilowdaan ay u socoto haddii alla yidhaahdo maamulka baarlamaanka agaasimaha guud iyo tiimkiisa waxaan leenahay adinkuna dadejiya howlahaas doorka idinkaga filan markay guddiyada doorashada kasoo dhammaato meeshay imaanayso waa meeshaas iyaguna inay dadejiyaan oo doorkoodii oo ay baarlamaankii u diyaariyaan xildhibaanadii lasoo doortay cusbaa ay u diyaariyaan wixii ka dhiman waajibaadkoodii ama howlahoodii in si deg dega loo gudagalo oo ay dhaartii ugu horreyso kabacdina baarlamaankii soomaaliyeed kulankiisa ugu horreeyo baarlamaannimo inuu diyaargarowgaas bisha shan iyo tobankeeda ayadan xowli dheeriya in la geliyo aad iyo aad ayaa muxuu ah arrintaasi meel fiican u socotaa way bilaabatay way socotaa maantadan birrina way soconaysaa shan iyo tobanka bishana waan rajaynaynaa baarlamaanka qaybaha ugu horreeyaba inay dhaqan galaan oo ay maxaa urahay hawshii ay rasmiga ahayd oo baarlamaanka ku fariisan lahaayeen in maalintaasi ayadana ay dhacdo waan rajaynaynaa ay bilaabato waan rajaynaynaa insha allah arrintaas dhammaan markii laisku soo gabagabeeye marka howl aad iyo aad u fiican ummadda soomaaliyeed ay ku faani karto waaye dabcan dal kasta oo doorashooyin ka dhacaan iyo meel kastoo doorasho ka dhacdo tabashooyin iyo cabasho iyo dacwado iyo maxaan ku raha way jirayaan laakiin meel kasta nidaama adduunyada u martaa oo si oo macnaha xadaari ah oo civilized ah oo ama deganaansho iyo albaxnimo ay ku jirto iyo qawaaniinta siday qabto ayaa lagu dhaqaa doorashooyinkana qawaaniin iyo nidaamaan u dejinay hay-adaan u dejinay kuwii aan inaanay qaban karin ama culays hawsha ay ku tahay waan ka celinay kuwii qaban karana waa u dirnay oo dadkaas soomaaliyeed ee gabdhaha iyo wiilasha leh ee dhallinyarada aqoon-yahanada ay ugu horeeyaan iyo maamulka baarlamaanka ee maxaan ku idhahday shaqaalaha baarlamaanka ayaguna shaqadooda ay tahay inay adeegyada baarlamaanka inay qabtaan intaba waan ku kalsoonahay hawshaasi in ay si fiican kusoo dhammaato dalka soomaaliya afartan iyo todoba sano kadib inay doorasho ka dhacdo doorashadaasi colaad aanay dhalin la isku dilin la isku diririn dad badana cabsi iyo welwelay ka qabeen doorashada armaa la isku dilaa ama colaad cusuba ka dhalataa ama muxuu kare ciriir cusub uu ka yimaadaa alxamdu lilaah ilaahay mahaddi waaye in aanay waxaasoo dhan aanay ka dhicin doorashadii soo gebagabowday si nabada kusoo gebagabowday waxa ugu yar ee muxuu ahay cilladaha la sheegi kara ay ka jiraan ayadaana muxuu ahay la hagaaji doono saddex boqol iyo labaatan iyo sagaal xildhibaan oo labada aqal oo laisku daray ah oo baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaan rajaynaynaa dhowaan inay howl galaan waxaan bogaadinaynaa sidoo kale qaybaha ugu dambeeyo shalay waxay ka soo dhammaatay dowlad goboleedyadii bannaanka jiro dhanay ka soo dhammaatay waxay joogtaa magaalada muqdisho oo ay ka socoto kuraastii loogu talagalay in halkan lagu doorto somalilan iyo maxaanku irahday banaadir banaadiriga muxuu ahay kuraastoodii oo halkan taallo ayaduna in badan laga doortay oo ay socoto ayaduna aan rajaynayno inay maalmaha soo socdo soo gabagabowdo ilaa iyo hadda ayadana si fiican ku socoto oo maxaanku idhahdaye waxaan aad iyo aad ayadana ugu bogaadinaynaa guddiga amniga doorashooyinka oo xil badan iska saaray doorashooyinkaas iyo goobaha ay ka dhacayaan iyo ergooyinka iyo murashaxiinta iyo dhammaantood in la amni siiyo ammaan la geliyo ilaahay haddana wax amni darro ah oo ku dhacay doorashada magaalada muqdisho ka socotahay ma jirto way socotaa waanan rajaynaynaa si fiican ayadana inay kusoo gabagabowdo sidaas oo baarlamaankii soomaaliya ee labada aqal ahay oo kusoo dhammaystirma haddii alla yidhaahdo tabashooyin iyo cabashooyin mar walba way jiraan wayna jiri doonaan laakiin sida ugu nabadgelye ah oo ugu degan oo muxuuaha wadar ogolka ugu dhow ama wadar ogol ama meesha ugu dhow wadar ogolka ayaa lagu soo gebagabayn doonaa wixii maxaanku idhaha tabashooyin ama cabasho ah ama kala aragti duwanaansha ah ee jira haddii alla yidhahdo taas doorashooyinka ayagana waa sidaas hambalyo ayaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan aan leenahay waxaan rabaa qodobka kale iyadana waxa waaye qodob qodob aad aad iyo aad muhiim u ah maanta soomaaliyada maanta muhiim ku ah waa arrimaha abaaraha dalka soomaaliya abaaro ayaa ka jira gugii dayrtii oo hadda xilligeedii sii gabagaboobay meelo badanna waabay ka baaqato kamaba ayan di'in meelo badanna roobabku aad iyo aad ayay ugu yaraayeen sidaas daraaddeed abaaro aad iyo culus ayaa dalka ka jira waxay usii kala culus yihiin gobollada jamhuuriyadda sida ay waqooyi usii kala xigaan gobollada waqooyi muxuu ahay somalilan iyo gobollada waqooyi bari ee puntland ayaa ugu sii ugu sii daran si gaar ah waxaa loo wada tilmaamay gobollada sool iyo sanaag inay aad iyo aad culeysku ugu badan yahay xoolihii in badanoo ka mida dadka ay dhaafeen dadkiina haatan ay cidhiri noloshooda ku jirto dhimasho abaaraha la xiriirta itamada labadaas gobol aad iyo aad ayaa muxuu ahaay ula xanuunsanaynaa dhibaatada ka jirta sidoo kale markii lasoo dhaqaaqo intoo kale meel xoolihiiba ay dhammaadeenoo sida labadan gobol aan ka sheega dadkii ay dhimasho haydo iyo meel maxaanku idhahdaay xoolihii ay dhammaadeen dadkiina ay ku xigaan oo hadda weli laakiin dadkii cindaan iyo meel hadda xoolihii weli aanay dhammaan laakiin ifafaalihii biyo la-aantii iyo cidhirigii iyo baad la-aantii wixii ay ka muuqato ayagana muxuu culays badan uu ka jiro dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ha u gargaareeno walaalahoodaas gobollada dhaxaa ku soo xego gobollada galmudug ee maxaanku idhahdaa galgaduud iyo mudug waa ku jiraan hiiraan waa kasii roon tahay gobollada koonfurta sida gobolka dedo oo kale si gaara ayaa iyaduna culays aad iyo aad u badan oo iyaduna abaaraha ah ayaa ka jira jubbooyinka ayaa qaybo ka mid a ayaa ayaguna aad iyo aad abaartu ay u haydaa dhammaan dalkoo dhan abaartu waa wada gaartay laakiin waa loo sii kala daran yahay aad iyo aad ay loogsii kula culays badan yahay una sii kula culays badan tahay dadka soomaaliyeed marka waxaan leeyahay meel kasta oy joogaan walaalahooda soomaalida inay usoo gurmadaan la iskaashado dadkaas walaalaheenna ee xoolihii ay dhaafeen ama ay dhaafayaan in la badbaadiyo naftooda ardayda jaamacadaha ardayda dugsiyada naf badbaadin kara marka qof walbow waxa aad haysataa waa yaryihiin ha dhihin meesha ay wax kaloo yaallaan oo lagu biirin karo inaad geyso oo lagu beeriyo xaaladeennu waa meeshaas annagaynana sugaysaa caalamka waan u baaqnay waan weydiisanay inay kaalmona siiyaan laakiin kaalmada caalamka waxaa ka weyn oo ka xoog badan oo ka macno badan midda annagu soomaaliya haddaan nahay aan bixino sidaas daraaddeed baaqayga maanta wuxuu ku wajahan yahay dadka soomaalida dal iyo dibad meel kastoo ay joogaan walaalayaal waa beryahan waxaa laga yaabaa in oo annaga muxuu ahaay attentionkeenna ama mxua diiraddeena inay aada u saarneeday dhinaca siyaasadda iyo maxaanku idhahdaay doorashooyinka inaan aad iyo aad u diiradda u saarnan ku mashquulsanayn laakiin yaanan iloobin hooyada soomaaliyeed iyo caruurta soomaaliyeed ee meel fog oo maxaanku idhahdaay ceelkaa dheer ah haraadka daraaddii ugu dhimanayahay yaanan iloobin waktigaan usoo jeestay waa awoodnaa inaan doorashooyinkii iyo dowladnimadii iyo nidaamkiina ka shaqayno dadkeennana aan u gurmano labadaba waa isku awoodnaa waa yeeli karnaa gacanna dad doorashooyinkii iyo dowladnimadii aan ku dhisaynaa gacanta kalena waxaan ugu gurmanaynaa muxuu ahaay dadkeenna dhibaataysan ee miyiga fogfog ku nool arrintaas mar kale walaalaha soomaaliyeed waxaan dhahay walaalayaal maanta waa maalinta soomaalinimadaada loo baahan yahay maanta waa maalinta islaamnimadaada loo baahan yahay maanta waa maalinta qofnimadaada loo baahan yahay ha ka gaabinin walaalkaaga walaashaada wiilka madaxweynaha xilhayntiisa dastuuriga ay dhammaatay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa dhanka kale xildhibaanadii ugu horreeyey ee baarlamaanka jubbaland u matalaya baarlamaanka dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya ayaa maanta ka amabaxay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyagoona gaaray magaalada muqdisho madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa maanta xildhibaanadan ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka jubbaland ee u matali doon labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya u matali doona maamulka jubbaland ayaa waxa uu sagootin ugu sameeyey gudaha magaalada kismaayo aaminladan axmed cali ayaa khadka taleefonka waxay kula xirtay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee jubbaland cabdicasiis sheekh xasan dayib waxaana ay ka wareysatay sida ay u soo gabagabeeyeen ama doorashadii labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee kasoo gelaya deegaanada jubbaland
doorashooyinkii jubbaland ka dhacay ee aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ama golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya si wanaagsan buu u dhacay waa waxaa la dhihi karaa waa waa mithaal wanaagsan oo lagu dayan karo si wanaagsan bay wax u dhaceen dadkaana sababta iska lahaa bulshada oo ahayd bulsho nabdoonayd kuna tala gashay inay ayagu wax qabsadaan o isku tashadaan hadda alla ka sokow ayagaanu celinaynaa ayagaana guushaa iska lahaa si wanaagsan bay u qabsantay waxaan dhihi karaa afartan iyo saddex kursi oo eed la-aanaba la doortay waxaa inta badan la sheegaa hal qof oo ku dhintay doorashada jubbaland anigu waxaan hubaa halkaa qof inuusan bergana ahayn xildhibaanna ahayn oo uusan ahayn qof musharax ah ee ay ahayd dad sababta dambe loo tiirin karo inay laba qof kala taageersanaayeen laakiin xataa ergo loo diiwaangeliyey afar iyo tobanka kun iyo labaatan iyo shanta qof ma aynan ahayn laba qof wada soomaaliyeed oo si khalada isu dishay bay ahaayeen hubka ay isticmaaleenna wuxuu ahaa toori ma uusan ahayn hubka waaweyn oo kii sida caadiga dadku ay isugu diri jireen ah sidaa darteed waxaan leenahay doorashadaasi mid madoon bay ahayd oo aan haba yaraatee wax dhiib ku daadan si fiican bay u dhacday maxaa marka dhibaatooyin ah oo idinka soo gaaray mudane guddoomiye oo xataa guddoomiyihii guddiga doorashooyinka federaalka heer federaal maxaa dhib dhib ah ama caqabada waad noo sheegi karaa oo noo sheegi kartaa oo doorashadaas idinka soo gaaray intaad ku guda jirteen wax caqabad oo xagga farsamada ah waxyaabaha de waad garanaysaa doorashooyin la qabanayo oo dadka qabanaya ayna ay yihiin dad aan horaan sii ahayn dad doorasho ka shaqayn jiray dadka loo qabanayana ay yihiin dad aan weligood yaallohoo doorasho arag caqabadahaas dhinaca farsamada ah waa jireen laakiin dowladda jubbaland ee aan ka dhex shaqaynaynay iyo ciidankeeda iyo iyo iyo siyaasiyiinteedu haba yaraatee wax caqabada maynan ugu lahayn dadweynaha soomaaliyeed ee doorashada loo qabanayana iyaguna sidaas oo kale ay ahaayeen amaadku bay mudmaayeen wax caqabada ma lahayn marka si wanaagsan bay u qabsoontay keliya waxa weeye caqabadaha aan dareemaynay in uusan caawinaynin constitutionadii jiray iyo qawaaniintii iyo xeerarkii iyo dartiibooyinkii loogu talagalay doorasho in lagu maamulo keliya naga haysaa waxay ahayd shuruucdii waxay degayeen oo wax la sharciyeynayay iyadoo ay shaqadu socoto arrintaasaa marka waxoogaa waxay lahayd waxaa soo baxayay marmarka qaarkood in ay dhib imaan karo oo hadhowna in go-aan laga qaato ay u baahan tahay sharci loo sameeyo oo sharcigii intii la sameeyo haddana horey laga fulinayo waxaa jira eedeemo badanaa jiro oo dhinaca wax isdabamarin ah oo beelahana ay ka cabanayaan oo guddiga laftirkooda lagu eedeynayo inay qeyb ka geysteen arrimahaas ka waran
haba yaraatee waa waa wax limit ah oo yar weeye eedeemahaas waa waxa la koobi karo ma ahayn dhibaatooyin hadda annaga na joojin karin waa waa waa eedeymahaas waxaa loo baahan yahay in caddayn loo keeno oo haddii ay guddigu ku lug yeeshaan ama ay ku lug yeeshaan ashkhaas kale la helo daliil loo helo waan hubnaa dadka qaar baa lagu eedeeyey oo laisku dayay in lagaga joojiyo doorashada laakiin waxyaabahaas waxaa la rabaa waa guddigu waxay ku dadaaleen inay la dagaalamaan in ay dhacdo in dadka lacag la siiyo ama dadka gacanta ku hayo doorashada lacag la siiyo oo ay sidaas ay doorashada wanaageedii iyo hufnaanteedii uu ku lumo
waayahay ee guddiga doorashooyinka jubbaland maahan idinku waxaad aheedeen oo aday guddoomiyaha u tahay guddiga doorashooyinka heer federaal marka doorkiina muxuu ahaa mudane guddoomiye idinka
guddiga waxaan u hadlayay hadda wakiil waxaan ka ahaa guddiga doorashooyinka ee heer federaal ee jubbaland ka howlgelayay marka kuwa kale ee ka howlgelaya lixda kale ee wakiilay leeyihiin ayagaa u hadli doona meesha aan joogay ee jubbaland aan wakiilka uga ahaa guddiga federaal hirgelinta doorashooyinka todban baan ka hadlaya waayahay marka doorashadan dabcan waxay ka duwaneed doorashooyinkii hore u dhacay ee odayaasha ay soo dooran jireen xildhibaanada hadda waxaa dadka soo dooranayay xildhibaanada ergooyin laga soo xulay beelaha oo koob iyo konton gaarayay arrintaas ka waran maxaa laga baran karaa horumar wanaagsan buu ahaa arrintaas in inka dhibaatooyinkooda iyo ay lahayd laakiin waxaa laga bartay in doorashooyinka deegaan la geeyey oo dadkii dib u heshiisiin loo isticmaalay oo dadkii soomaaliyeed ee awal hore la dhihi jiray boqol soddon iyo shan oday baa ay meel la galeen soo korkoray hadda waxa weye dadku waxay dareemayaan in xildhibaano ayaga matalaya ay doorteen oo konton iyo kow qof oo ayaga matalayay oo marka hore ayaga iska soo doorteen ay haddana konton iyo kowgaasi hal xildhibaan doorteen halkaa xildhibaanna waxaan rajeynaynaa iyo isaga oo ka tirsan saddex boqol labaatan iyo sagaalka mudane ee labada aqal ee soomaaliya baarlamaanka soomaaliya inay ayagana dooran doonaan afayeenkooda iyo iyo iyo madaxweynahooda arrintaa marka waxay muujinaysaa in hoos loo daajiciyey maamulkii oo deegaano la geeyey waana weji cusub oo soomaaliya ku bilowday waxaana rajeynaynaa in la gaari doono doorasho hal qof iyo hal qof waaye arrinta dumarka ka waran ee jubbaland eeqoondadii dumarka ee boqolkiiba soddon loogu baaqo beesha caalamka ay ugu baaqday maamulada inay kasoo xulaan xildhibaanada ay soo xulayaan jubbaland ma soo buuxisay doorkaas
si wanaagsan bay jubbaland u fulisay qoodmudada dumarka waxa weeye waa la dhihi karaa soddon boqolkii ma aynan gaadhsiinin laakiin waxaan olaa in kuraastan loo xayiray oo afartan iyo saddexda kursi ee jubbaland hadda sagaal ka mid ah ay dumar yihiin marka wax yar baa ka dhiman soddonkii loo loo qabtay laakiin insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa in doorashada xigta ay soddonka qaasi doonaan oo si wanaagsan ay qaybgalka dumarku u hirgeli doono kuraas badan baa dabkaa loo xayiray ayagii baana kusoo guulaysay sagaal dumaraana hadda baarlamaanka jubbaland ee ka mid ah markii aqalka sare lagu darana toban bay isku noqonayaan kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee jubbaland cabdicasiis sheekh xasan dayib oo u warameeyey aaminladan axmed cali dhankii kale guddoomiyaha guddiga doorashooyinka soomaaliya ee puntland khaliif aw cali ayaa waraysi uu siiyey radio daljir waxa uu ku sheegay in lasoo gabagabeeyey doorashada xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya u matali doona puntland khaliif aw cali waxa uu sheegay caqabado kala duwan in guddigooda ay la kulmeen intii lagu guda jiray doorashada aaminladan axmed cali ayaa mar kale qadka taleefonka kula xirtay guddoomiyaha waxaana ay waraysatay isagoo ku sugan magaalada garowe ee caasimadda puntland
hadal marka horeysa dhammaantiin waa idin salaamayaa idaacadda daljir shaqaalaheeda inta kale oo imaqlaysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaan ka bacdi waxaana halay soo gabagabaynay doorashadii aqalka hoos oo kuraasteedu ahayd soddon iyo toddoba kursi marka laga hadlayo intisada aatani puntland alxamdulilah si fiican bay ku dhammaatay oo degan oo nabad ah oo aan wax dibi ka jirin marka intaasaan kuu sheegi karaa
waayahay tirada xildhibaanada ah ee hadda la doortay oo puntland u matalaysa baarlamaanka soomaaliya imisee gaariyaan
adeer laba aqal weeye aqalka sare kow iyo toban buu ahaa horeybaa loo doortay laakiin systemkan dammo aan wadnay wuxuu wuxuu ahaa aqalka hoose ama golaha shacabka soddon iyo toddoba kursi bay ahaayeen marka soddon iyo soddon iyo toddobadii kursiba way soo baxeen
waayahay intii doorashada lagu guda jiray mudane guddoomiye maxaa caqabaad ah oo ka dhashay doorashadii hanaankii u socotay iyo qaabkeedii iyo oo aada noo sheegi kartaa
adeer hadda shaqo kolbaa adag bay ahayd caqabaduhu way iska jireen waxyaalaha aan kuu sheegi karo ugu muhiimsan waxaa kamid ahaa arrinta qoondada haweenka oo lagu qoray habraacyada iyo heshiisyadii laisku madashu isku soo raacday in boqolkiiba soddon la siiyo waliba si gaar ah ay ugu tartamaan dumarku kuraas gaara waxaa kamid ahaa waajibaadka annaga nala siiyey markii xilka naloo diibay inaan xaqiijino qoondadaas oo boqolkiiba soddon aanu keenno arrintaasi arrin sahlan ma ahayn waxaan isleeyahay caqabadaha noogu adag bay kamid ahayd waxyaalo kale oo khilaafaad ah oo dadkiio ishaysta oo kuraastii laisku haysto oo way jireen dhaqaalaha oo isaguna iska adkaa oo sidii loogu talagalay aan loo helay way jirtay waxbo kale oo siyaasadeed oo iska imaan kara oo hadee hawsha laga shaqeynayay ahayd way jireen laakiin waxaan isleeyahay qodobkaasaa ugu adkaa arrimahaas oo dhan si kastaba ha ahaatee waa laga soo gudbay waxayna ku dhammaatay si farxad leh oo degan oo mahaddaasuu ilaahay way leeyahay subxaana watacaala waayahay
iyo ciddii kale oo gacan ka geysatay dhinac kasta ha ahaatee hadday ahaan lahaayeen ciidamada amniga iyo saraakiishooda hadday ahaan lahaayeen shaqaalihii iyo ciddii ma garanaysaa iyadana hawshaa loo waayahay guddoomiye marka arrinta dumarka oo aada soo hadal qaaday tirada xildhibaanada dumarka ah ee baarlamaanka soomaaliya u matalaya ee puntland oo hadda la doortay imisay gaarayaan waxaad tiri boqolkiiba soddon waa la haleeli waayey in dumarka laga siiyo marka tiradaas waa imisa
tirada laba aqal bay ahaayeen aqalka sare waxa weeye kow iyo toban buu ahaayo saddex xildhibaan baa kasoo baxay ama saddex gabdhood qolada kalena waxay ahaayeen soddon iyo toddoba iyadana toddoba dumara iyo soddon ragah baa soo baxay marka labada aqal markii laisku daro toban xildhibaan bay noqonayaan markii labada aqal laisku daro oo afartan iyo sideed xildhibaan ah toban ka midaba waxay yihiin dumar
marka caqabaadka idinkaga yimid dumarka in qoondadooda la siiyo ee boqolkiiba soddonka ah maxay ahaayeen maxaa caqabad oo arrintaas si gaar aad ula kulanteen guddida doorashooyinka haddaad tihiin maxaase keena caqabadahaas
caqabadaha hadda waxaa soo xulayay ergooyinka odayaasha dhaqanka oo ama saxiixayaasha inta kaga aadan puntland iyagoo la tashanaya nabadoonada iyo waxgaradka marka laba nooc bay kala ahayd ergada waxaa la xaqiijinayay boqolkiiba soddon oo u dhiganta lix iyo toban kursi ama lix iyo toban reer kow iyo tobanka lix iyo toban kamida qodobka kalena wuxuu ahaa in xildhibaanka sidiisaba loo soo saaro oo iyada oo aan laga hadlayn inay ragga kula tartanto haddana kuraas ay gaar uleeyihiin oo dumar keliya ku tartanayaan la helo runtii tan ergadu wayska fududay inkastoo iyada laftigeedu ay hawsheedu badnayd oo dad badan aanu ku celinay oo lasoo buuxinayo lixiyo tobanka laakiin midda aada iyo aada u adag waxay ahayd kuraasta ay dumarku sida gaarka ay ku tartanayaan taasoo ay sababta aan isleeyahay odayaasha dhaqanka iyo qabaa-ilmadu ay aada ugu adkaayeen waxaan isleeyahay sababtu waxa weeye rag baa tartamay oo horey kuraastaan u raadiyey oo waxa weeye aada u weedangareeyey oo odayaashii iyo waxgaradkii iyo isnadii ka dhamaystay hawsha iyadoo halkaa taagan baa la joojiyeelayeen haddaynaan dumar keenin waxba idiin socon mayaan taasina arrin sahlan ma ahayn waxa weeye marka waxay noqotay in xataa xildhibaan intay isdiiwaan geliyeen xildhibaano intay isdiiwaan geliyeen lacagtii laga qaaday oo shahaadadii murashaxnimada haysta haddana la yiri markii dambe astagii goortii la fiirinayay la yiri ilo waa in la saaraa gabar waa in la dul saaraa arrintaasi marka kacdoon badan iyo isqabqabsi badan iyo eeg badan bay keentay ugu dambeyntiina wax kasta ha ahaatee waa la iska darowsaday arrintaasi arrin jirta inay tahay oo aanaan annaga keliya xataa ku lug lahayn inaan annaga ka dayno qabaa'ilka oo dhahno waa laydinka saamaxay arrin annaga ma garanaysaa mandateca iyaga ma ahayn arrin ilaa beesha caalamka ilaa madashii ilaa ma garanaysaa cid kasta oo danaynaysay qoondada haweenku inay soo baxdo laisyaheedayoay ahayd waayahay gobolada kalena in badan oo kamida intii sidaas oo kale dhacdo la gudbiyay yaaba lagu soo celiyay gudoomiye waxaa jira eedo badan oo iyo cabashooyin badan oo qabaa'ilada ay tirsanayaan intii doorashada ay socotay oo la xiriira hanaankii wax loo qeybiyey iyo hanaankii wax loo doortay waxaa laleeyahay musuq maasuq fara badanaa dhacay dhibaatooyin badanaa la tirsanaya arrintaas ka waran marka sidee idin saameysay idinka awer wax qaybsida qabaa'iladu iyagaa xor u ah annagu ma dhexgelayn weliba isimka saxiixaha ah baa wuxuu lahaa moogtahay mas-uuliyadda weyn isagoo lasoo tashanaya nabadoonadiisa ama nabadoonada beesha iskale kursigaas waxyaalaha iyagu ay ku qaybtamaan oo ay ku kala cabanayaan annaga waxa weeye way isu soo dhadhaweyn jiray waa dhexdhexaadin jiray way isu celin jiray laakiin wax hoolahoo annaga muuqda oo aad ama go-aan qaadasho dhexdooda ah oo badan kuma anaan lahayn waxaa keliya oo jirtay kuraas laysku qabsaday oo waagii horena ma garanaysaa aan meel ku cadayn oo way jir jireen wixii saas oo kale u adkaadana marka u dambaysa maandaidkeeda guddiga iyo maamulka halkaa ka jira baa lahaa iyadaasaanu marinaynay marka anagu intaanu xallin karaynay waan xalinaynay ugu dambayntana waxa weeye go-aan baan ka qaadanaynaa raacaanu eegaynay qaabka habraacu uu ogol yahay ama nidaamka sharciyada adaanuna inta badan maraynay arrintaani arrin culus bay ahayd in la kala cawdo oo cabashooyin badan la sameeyo oo dadku isqabqabsadaan wax hadda mucjiso ama lala yaabo maaha maxaa yeelay doorashooyinka waad og tahay oo way dhacdaa hataa waa laysku laayaa waa laysku qabsadaa waa laysjiidjiidaa waxa weeye waa lagu kala tagaa doorashooyinku waa jiraan kuwa waagii ugu dambeysay soomaaliya doorashooyinkii caadiga ahaa oo soomaaliya ka dhacay ugu dambeysay waad garan karaysaa magacyo ay lahaayeen hataa wood khasaare iyadaa jiray waa gartay marka ma garanaysaa Hadda, aada iyo eh, aada dhibaata uga dhacday waa gartay marka ma jiraan hadda eh, xildhibaano inta la doortay hadda lagu muransan yahay hanaankii loo doortay oo dacwad ay ka furan tahay oo dib loo celinayo idinkana aad eh, laydinku yiri dib u celiya Eh, ma jiraan xildhibaanadaas
horta xildhibaano eh, kursi aan lagu muransanayn oo kuraasta aqalka hoose markaan ka hadlayo waxaan odhan karaa mid aban laba ama saddex kama badna mid aan laysku haysan dacwo ka oolayn waa laygu dulmiyey lalahayn waa lay anaa iska lahaa qof walbiba ma uusan xaqdaraa ka jirta uusan lahayn maba jirinba maxaa yeelay qof walbiba markii eh, la fiiriyo waxa uu isagu rabo oo eh, isagu uu tabanayo baa xaqu u yahay Eh, wax kasta oo uusan isagu rabinna xaqdara u tahay marka arrintaasi arrin iska jirtay bay ahayd laakiin eh, kuraas hadda laga hadhadlayaa way jirtaa annagu inta aanu ka warqabno wixii banaanka ka dhacay oo magaalada dhexdeeda ama laysku qabqabsaday ama hoos loo kala loobingaraystay annaga shaqadaya ma ahayn laakiin wixii ama xafiiska iyaga soo galay ama aanu hoolalka baarlamaanka baanu ku qabanaynay ba- eh, hoolalka eh, jaamacadaha baanu ku qabanaynay doorashooyinka marka wixii annaga ah shaqadaanu annagu gacanta ku haynay waan ku qanacsanahay ismina lihi musuq maasuq baa ka jiray iyo isdabamarin wax ismusuq maasuqa iyo wax isdabamarin ma jirin maxaa yeelay culays baa loo daawanayay oo waxaan annagu qarsanaynay ma jirin weli mugdiga wax lama gelin wax ma aanan qarsan media waa joogay dalkii dabadda waa laga daawanayay hadday hadda khaladaada yar yar yar iska dhacaan oo khalad farsamo ah oo dil mara waa la sixi karaa laakiin isma yihi sida adigu runta baysi ka dhacday khalad badan baad ka samayseen ama ku samayseen waayahay doorashadii annagu mana malaynayo mana jirto waayahay eh, ugu dambeyntii guddoomiye eh, hadda shan iyo tobankaa la yidhi xildhibaanadii waa la dhaarinayaa laba iyo labaatankiina guddoomiye guddoomiyaasha baarlamaanada kadibna madaxweynihii ayaa la dooranaya waktiga hadda harim isleedaha marka doorasho ay ku dhici kartaa oo wax waa lagu soo gabagabayn karaa iyadoo muranadaas iyo cabashooyinka iyo dhibaatooyinkaas aad sheegta ay jiraan
ha waa isleeyahay waa lagu soo gabagabayn karaa maxaa yeelay wax wax weyn oo dhibiin ma jiraan hadda hadda doorashooyinku way soo dhamaadeen aqalada ee aqalka hoose gobolada intooda badan waan ka warqabaa way soo gabagabeedeen mar haddii lasoo doortay xildhibaanadiina waxay ila tahay waxa keliya la sugayaa waxa weeye in la gudbiyo oo xamar ay tagaan oo markaas ay ra-iisul baarlamaankii doortaan oo markaa kabacdina markaa kabacdina ay madaxweynehina doortaan
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka soomaaliya ee heer federaal ee puntland khaliif aw cali ayuu kaasi ahaa waxaana uu waramayay aaminalladan axmed cali barnaamijkaad maqlaysaan waa caawiye daljir qaybaha hore ee barnaamijka aynu dhegaystayaal ku guda jirnaa taliska qaybta booliiska gobolka nugaal oo kaashanaya maamulka gobolka nugaal iyo laamaha kala duwan ee ammaanka ayaa waxaa u suura gashay inay gacanta ay ku dhigaan laba boqol iyo siddeetan laba dhalo oo qamri ah oo ay wateen dhallinyaro tiradooda ay gaarayso shan nin waxaana qamrigan ay ku jireen labaiyo toban kartoon iyagoona dhallinyaradu ay isticmaalayeen shan gaari sida ay xaqiijiyaan laamaha ammaanka ee soo qabtay warbixin arrintan ku saabsan waxaa xarunta daljir ee garowe nooga soo jeedinaya waryahana cabdixakiin xuseen xasan khamridan oo tiradeedu ay gaaraysay laba boqol siddeetan iyo laba dhalo oo ku jirtay laba iyo toban kartoon laguna siday gawaari gaaraysa shan gaari hal baastoolad iyo qori a k forty seven ah iyo shan nin oo watay ayaa taliska qaybta bilayska gobolka nugaal uu maanta kusoo bandhigay taliska dhexe taliyaha qaybta bilayska gobolka nugaal cabdirashiid maxamuud xuseen oo ugu horrayntii halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ciidanku ay habeen iyo maalin u soo jeedeen sidii khamridaasi ay usoo qaban lahaayeen saaka waa arkaysaan waxaan meesha yaal waxa weeye waxaa iyo wax ka daran baa ina soo gala oo hadda magaalada yaal waana safartii ugu badnayd oo oo oo suuqa soo gashay rag ciidanka ka mid ah baa soo qabtay oo saraakiil ah oo yacni maaragtay ayagii waxay mudan yihiin waa aragtaan guddoomiye waxaan doonaynaa waajibkooda iyo dallaxsiintooda inay helaan gudoomiyaha gobolka nugaal cumar cabdulaahi faraweyne oo isna la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in sharciga la marin doono ciddii lagu soo qabtay khamridan iyo hantidooda hadda qofkii xumaan suuriya adduun iyo aakhiraba ajir buu helayaa waa xumaan waa khamri ilaahay baa xaaraantinimeeyey waxaan hubaa saraakiishii iyo ciidankii booliskii xalay intaa qabtay ajar ilaahay hortiinuu jiro soo saasoo maaha kitaabka inoo sheegay waa khamri haddee wax badan baa waxaa la yidhi ciidanka boolisku oo qaybta gobolka nugaale shaqa ma qabtaan haddii laga shaqaysiiyo sidaas kula shaqaba qaban lahayn waa kuwa waa laga shaqaysiiyey shaqadiina waa wadaan waa idinka mahad celinayaa saraakiil soo qabatay madaxweynaha iyo taliyaha ciidankana waa u gudbin doonaa waa la dalacsiin doonaa haddii alla idmo barelaha iyagana waa soo jeedinaynaa inta dhimanna waxaan ku baaqayaa in lasoo qabto dulmigana sidaa loola diriro waad aragtaan hadda qof gadan karaayo wiilashatanu waxaan keligood ma wale waa kambani weyn weeye waxay la tahay waxaa la yidhaha kambaniga sarqaaminta dadka ama kambani alla ka dheeraanshaha maxaan u bixinaa waa noocaas oo maaha ilan wixii ilaahayba ka dheeraa yaa waa noocaas marka waxa weeye wax weyn sheekadan waa weyn tahay cid badanna waa geli doontaa cid alla iyo ciddii raad ku yeelato waa la soo qabanaya ciidamada qaybta taliska ciidanka booliskuna diyaar buu u yahay dadka reer nugaaleed waxaan ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan ciidamada soona sheegaan waxaa iyo wax la mid ah sida ay hore u sheegi jireenba meeshay ku arkaan haddaan la wada shaqayn waxba qabsoomayaan waxayna ku timi wada shaqayn iyo xog ciidamadu ay ka heleen shacabkooda maxaa yeele boolisku waa waa saaxiibka dadka weeye dadkaa usoo sheegay waana ku mahad celinayaa taliska cusub ee qaybta gobolka nugaal tallaabada isdaba joog jooggaay oo guulahay oo horey u qaadayo hadaalinino waxaan leeyahay haddee yaan baalku idinka qayno horey u socda annaguna wixii aad u baahan tihiin garabkiina aan laisla taagaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu tirada khamriga halka taalaay saddex boqol laba boqol siddeetan iyo labo dhalo weeye waxa weeye waa ujeeda waa laba iyo toban waa laba iyo toban kartoon weeye ya laba iyo toban kartoon iyo kuwo furfura meel loo ninkii sidaa sheegi doona meeshuu waday banaankan waxaa sitay nimanka ee, burcad khamriga ah caadaystayaasha khamriga lagu soo qabtay ciidamada kula dirireen sharcigan la horgeyn doonaa waa waa hubka dhismaa lagu sameeyey waa laga dhigay gudaha magaala loo qabtay gaadidkaas waa lagu qabtay meesha yaaryaala saddex gaari mase afar saddex yaryar saddex yaryar iyo gaari leyla afar baa la ii sheegay waa la kala saari doonaa waana kala dem badan yihiin ay sharcada islaamka wax ka qabto qosho kale ma leh saasaan usoo bandhigaynaa oo maalinta maxkamadda lagu xukumayana laba boqol siddeetan iyo laba dhaala la ka tirinaya ma ahan markii u horreysay oo taliska qaybta bliiska gobolka nugaal uu soo qabto gawaari khamri iyo dad lagu eedeynaya inay wateen cabdixakiin xuseen xasan raadiyo daljir garowe mahadsanid cabdixakiin guddiga gurmadka awaaraha puntland ayaa deeqo kala duwan oo raashiina waxay maanta kala wareegeen dugsiyada waxbarasho ee ku yaala magaalada boosaaso dugsiyada maanta deeqaha ku wareejiyey guddiga gurmadka awaaraha puntland waxay kala ahaayeen najax secondary school iyo macadka ibnu xajar wariyahane xasan heykal ayaa warbixintan inooga diyaariyey dugsiga sare ee alnajax gaar ahaana fasalka fonfora c ayaa maanta guddiga gurmadka abaaraha ee puntland waxay ku wareejiyeen dheeq raashiin ah oo ay ugu talagaleen dadka ku tabaaloobay abaarta baahsan ee ka jirta deegaanada puntland waxaana dugsigaasi sare ee alnajax kala wareegay deeqdaasi maanta guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ee puntland sheekh fu-aad xaaji maxamuuda haddaba ugu horreyntii waxaa madasha ka hadlay maamulaha dugsigaasi ee alnajax
fasalka form four c oo maantay deeqdan raashimeed ugu deeqay ee noocyada kala duwan ah walaalahooda soomaaliyeed ee abaaruhu ay aadka u saameeyeen fasalkan oo horeyna uga qayb galay ama uga qayb qaatay barnaamijkii guud ee fa- dugsiga sare ee najaax uu gurmadka abaaraha ugu gurmanayay iyadoo horey wasaaradda waxbarashada guddida ka socotay aan ugu wareejinay raashinkii iyo maaragtay dharkii iyo alaabihii kala duwanaa ee dugsiga sare bahda reer najaax ay ku deeqeen fasalkan oo horey uga qayb galay barnaamijkaas haddana waxay si gaar ah ay isu ugu- usoo abaabuleen barnaamij gaar ah oo iyaga gaar u ah oo deeq raashin noocyo kala duwan ah insha allah halkan hortiina aa uga jeedaan waxaa mahad u celinaya fasalka waxaan leenahay ajar iyo xasanaad ilaahay ha idinka siiyo sidoo kale waxaan salaamaya ardayda fasalka sida ogtiin waa form four c wax ka qayb qaadanay walaalayaashan dhiba- dhibaataysan waxaa bixinay soddon haaf oo raashinka bur iyo iskugu jira bariis insha allah ka badanna waa waa bixinaynaa waa walaalahan waa kaalmaynaynaa dhibaatada ku jira ilaahayna wax ka baryaynaa inuu roob iyo khayr nagu bedelo insha allah tacliinta allah idiin fududeeyo allah idin guuleeyo gabdho dalka iyo diinta iyo dalka iyo dadka anfaca allah idinka dhigo Een, runtii dadkeenu way dhibaataysan yihiin Een, wuxuu yidhi ninkii carbeed yabna alakarimi alaa tazuuruna fatubsira maa xadathuuka falaysa man ra'aka man samica haddaa baadiyaha u bixi lahaydeen maanta maydnaan qadayseen xaqiiqada markaa idin sheego maydnaan qadayseen sida dadkeenu ay yihiin xooluhu siday yihiin siday dadku u dhiban yihiin rafaadka dhulka ka taagan yacni aad iyo aad baad u yaabi lahaydeen dhanka kalena guddiga gurmadka abaaraha ee puntland ayaa sidoo kale deeqtaas la mid a waxay kala wareegeen macadka ibnu xajar al asqalani waxaana ah ugu horreyntii guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ee puntland sheekh fu-aad ku wareejiyey gurmadkaasi mid ka mid ah ardayda oo ka mid ahaa guddigii qabanqaabada ee ardayda hawshaani lacag qayb baa ahayd qayb raashin bay ahayd macallinku suu sheegay gabdhaha khayr allaha siiyo waxay ahaayeen xuminta koowaad oo noo suurtagelisay in raashin la ururiyo xuminta koowaad ay ahaayeen raggu waa iska dareemaysaan haddee rag waa een, meelo badan bay iskaga liitaaniin oo haddii loo dhow soo qaad wiilka eh, maxay tahay haaf beriisa ama waxay tahay koombo beriisa waa xoogaa waa iskala hanwaya laakiin gabadhu qofta meel kasta gasha oo maxay tahay soo ururinaysa ayada ahayd saa darteed wiilashuna kama maxay tahay kama marnayn een, waxay ku lahaayeen maxay tahay qayb bay ku lahaayeen lacagtii waxaan usoo bedelnay raashin tirsiga raashinka haddaan sheego raashinku wa- qaybna waa bur qaybna waa sonkor qaybna waa beriis burku waxa waaye een, adunku hadda sidaa u taqaaniin een, baastadu baastana waa jidhaa baastadu iyo weliba timirna waa jidhaa timirta haddaan ku hormaro timirtu waa een, waxay ku jidhaa jawaano waa afar jawaan een, s- een, maxay tahay burka haddaan ku hormaro hadda qoladu qoloba siday u taqaan ama shan iyo toban kiish ama saa ha u taqaaniin oo shan iyo toban farood hadda dhanka u taqaaniin intaas waaye bariisku saa eh, sidoo kale een, waa toddoba een, farood ama toddoba kiish saa u taqaaniin een, s- eh, sonkortu waa afar kiish een, maxay tahay baastadu waa afar kartoon oo waxay tahay shan kartoon oo waxay tahay tan dhuudhuubka ahayd iyo laba kartoon oo waxay tahay tan een, maxay tahay een, makanoniga marka dharna waa jiraa dharka annagu maana xisaamin hadde muddad weyn buu ku jiraan wax bal hababa xisaamin laakiin ma insha allah jawaan weyn waaye weliba jawaan yar ma aha sheegi mayno insha allahu tacaala inta ayaana kusoo koobaya wabillahi towfiq assalaamu calaykum waraxmatullah ilaahay baa mahad iska leh maantay macadka ibnu xajar alcasqalaani ee shareecada waxaa soo booqday guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha sheekh fu-aad ilaahay ha xifdiyo ee, waxaan wareejinaynaa hanti dhaqaale oo isugu jira raashin dhar iyo duruuriyaadka kale ee cuntada ah kaasoo isu ururiyeen ama isu keeneen ardayda macadka wiilal iyo gabdhaba gaar ahaan gabdhaha bura gaara iyo gacan gaaray ku leeyihiin abaalkooda waa u qabnaa waxaan ka mahad celinaynaa booqashada iyo siyaarada iyo wareejinta waxaan dareenka iyaga soo jiidanaya ee, xanuunka iyo abaaraha iyo dhibaatada bulshadeenna haysata ilaah baynu u leenahay waana waxaynu kasbannay in gabbal u dhaco oo gab in ga- in- in- in la galab shubo in gabbal u dhaco oo la galab shubo waa hal garah oo waa la galabsaday een, ardayda iyo macallimiinta iyo maamulka iskuulka xaafid ibn xajar aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa ee, kaalinta mugga leh oo ay qaateen sida isu xilqaameen sooyaalka taariikheed ee ay lahaayeen dhibaatada timaada ay kaga qayb qaataan aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa een, waa idin qabataa gabdhaha mid ziyaado ah ee, sideedana runtii gabdhuhu een, mar walba yani waxay leeyihiin miise gaara waa naxariis badan yihiin ee, wiilku iskalamaha weyna kiilada eh turiishaha gabadha ku jiraan ku jirin gabadhu ma jecla in qof gaajoodo ma jecla qof inuu xanuunsado ma jecla qof inuu dhibaatoodo markiiba way la tacaatufaysaa waa raxmad ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey oo uu geliyey een, marka aad iyo aad baad runtii ugu mahadsan tihiin waana idin qabataa een, ilaahay waxaan ka baryaynaa wiilal iyo gabdhaba inuu alla idin barakeeyo tacliimta inuu alla idin fududeeyo gabdho iyo wiilal culummo ah oo dalka iyo diinta iyo dadka anfaca ilahay inuu idinka dhigo een, waana la rabaa kaalinta aad ku jirtaan inaad garataan arday caadiya ma tihidin xamalatu shariica tihin xamalatu shariica maadaama aad tihiin waxaa la rabaa in kaalintii xamalatu shariica laga rabay aad ka soo baxdaan ummadda culummo u noqotaan culimanimo isu diyaarisaan bulshada inaad bedeshaan isu diyaarisaan laakiin haddii idinka laydin bedelo oo idinka laydin saameeyo insaanku yata'athar wa yu'athir waana saamoobaa waana saameeya
xasan haykale raadiyo daljira boosaaso
dhanka kale ardayda dhigata dugsiga sare imaam shaafici ee magaalada boosaaso ayaa iyaguna waxa ay isla guddiga gurmadka abaraha puntland ay ku wareejiyeen deeqo raashiin isugu jira kuwa oo loogu talagalay dadka abaaruhu ay saameeyeen sida mar kale warbixintan uu ku eegayo wariyeena xasan haykal
dugsiga sare ee imaamu shaafic ayaa maanta guddiga gurmadka abaaraha ee puntland waxa uu ku wareejiyey dhaq raashiin ah oo isugu jirtay bur bariis sonkor oo ay ardada dugsigaasi ay ugu talagaleen dadka ku tabaaloobay abaarta ka jirta deegaanada puntland munaasabada oo lagu qabtay xarunta dhexe ee dugsiga sare ee imaamu shaafici ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha guddiga abaaraha ee puntland maamulka sare ee imaamu shaafici macalimiin iyo sidoo kale culimaa uddiin iyo ardada dugsigaasi ugu horeyntii waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha guud ee ardada imaamu shaafici oo ka warbixiyey deeqdan ay iska soo ururiyeen ardada ah iyagoona culamaa udiinka iyo guddiga ka codsaday in ardada loo duceeyo
ilaahay subxaana watacaala waa ka duqaayi kara dhibka ducadana waa sheegaynaa annagana waxaan lahay ilmada iyo guddiga abaaraha ustaad xasan cabdilaahi xirsi oo ka mid ah guddiga macalimiinta gaar ahaan qabanqaabada ardayda ayaa isna goobtaasi ka hadlay runtii waxaa farxad noo ah oo wax lagu faana ah inaan ku faano ummadeenna iyo dalkeenna oon cidno u maqnayn ayla muqadnayn inaan idhaahno qayb ka mida annagaa ah annagaa isku tashanayna annagaa isu nool gaalo uma baahnin cidna uma baahnin annaga ayaa iscaawin karna annaga ayaa isku filan annaga ayaa waxaan samaynaynaa annagoo baajaysan ayaan iska jaraynaa markaasaan walaalaha si- siinaynaa runtii arrintaasi waxay ahayd arrintii nagu dhiirigelisay inaan barnaamijkan samayno maamulaha sekandariga dugsiga imaamu shaafici ustaad farxaan cabdilaahi warsame ayaa guddiga ku wareejiyey deeqdii ardada iska soo aruuriyeen isagoona ha- ka warbixiyey tirada ama cadadka ay maanta ku wareejiyeen guddiga abaaraha ee puntland waxaa inoo yaalla burka meesha inoo yaalla waxa weeye boqol iyo toban ish boqol iyo toban haaf baan leeyahay xasan boqol iyo toban haaf oo bur ah bariiska meesha inoo yaallana waxa weeye boqol labaatan iyo sagaal haaf oo bariis ah waxaa inoogu jira toban kartoon oo saliid ah ayaa inoogu jira waxaa kaloo inoogu jira timir iyo haddii aan kuu rabnay baasto iyo waxyaalo kale muxuu ahaayana kakooban baa ku jira raashin maanta aan wareejinayno oo halkaas leeyahay waa dhowr baabuur dhowr maakalata noqon doonaa dhowr baabuura noqon doonaa totalkiisa guud markaan isku daro waa laba boqol labaatan iyo toddoba haaf waxaan u malaynayaa bulsho dhan oo maaragtay aad dhan waa inooga filnaan doonaa haddii aan layna abaaraha saan rasuulu ilahi subxaana wa tacaala
qaar ka mid ah culimaa udiinka oo uu ka mid ahaa sheekh bukhaari iyo sidoo kale beeldaaji ismaaciil ee beeldaaji yaasiin ayaa halkaasi ardada uga duceeyey waan ku faraxsanaa maanta inaan kasoo qayb galo xafladan noocan oo kaleeta ah. Een, ee ardada iyo macalimiinta iyo waalidiinta reer imaamu shaafici ay ku deeqeen dadka dhaba- abaaruhu aafeeyeen inaan goobjoog ka noqono aad baa ii farxad gelinaysa Een, waxaanu aad iyo aad u ammaanayaa u ducaynaynaa ugu hambalyaynaynaa madrasata imaam alshaafici ee maamulkeeda waalidiinteeda iyo macalimiinteeda iyo ardada sharafta badan waan u ducaynaynaa runtii ilaahu na soo deeq ilaahu tabartanada waan aragnay annaga ku caabsanay waan kuu soo noqonay waxaana waa dembi aan gallay ilaahay oo dembiga naga ha noo qabanin ilaahu naga dhaafa xoolaha iyo qoraanjada iyo shimbiraha ilaahu nagu soo waraab gabagabadii waxaa munaasabadda ka hadlay oo deeqdaasi ardada kala wareegay iyo maamulka dugsigaasi guddoomiyaha guddiga abaaraha ee puntland sheekh fu'aad xaaji maxamuud
ardayda iskoolka imaam shaafici macalimiinta mudarada iskuul yani sekshanada kala duwan ee iskuulka kulli aad iyo aad baan bacdallahi ugu mahad celinaynaa kaalinta mugga leh oo ay qaateen iyo sida isxilqaanka leh oo ay u garteen inay walaalahood u gurmadaan Ee, raashinka aad soo ururiseen maaha markii ugu horreysay ee dugsiga imaamu shaafici oo uu ku wareejiyo guddiga gurmadka abaaraha ee puntland taakurada ardada inta badanna ay kaga qayb qaataan walaalahooda ku tabaalaysan deegaanada ay ka jiraan abaarta baahsan xasan haykale raadiyo daljir boosaaso mahadsanid haykal wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda puntland ayaa waxay sheegtay in la joojiyey fasaxii imtixaanaadka teeramka koowaad ee dugsiyada waxbarasho ee gaalkacyo fasaxaas oo ahaa shan iyo toban cisho oo la siin jiray guud ahaan ardayda puntland marka imtixaanaadka la qaado ayaa waxaa warbixintan inooga diyaariyey wariyaheenna maxamed lakimaan wasaaradda waxbarashada ee puntland ayaa maanta magaalada garowe ee caasimadda puntland waxa ay ka sheegtay in la joojiyey fasaxii imtixaanaadka teeramka koowaad ee dugsiyada waxbarasho ee magaalada gaalkacyo kadib markii halkaasi dhowaan ay ka dhaceen dagaalo u dhexeeya puntland iyo galmudug fasaxaasi oo ahaa muddo shan iyo toban cisho ah guud ahaan ardayda puntland tallaabadan markaasi tallaabadan ay qaaday wasaaradda waxbarashada ee puntland isla markaasina ku aadan iskuullada gaalkacyo iyo fasaxa shan iyo tobanka beriya arday ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada puntland gudoomiyaha waxbarashada gobolka mudug bashiir axmed qalaf oo goobta ugu horeyn ka hadlay ayaa sharaxay ujeedada shirkan iyo sidoo kale sababaha loo joojiyey fasaxii shan iyo tobanka cisho ee ardayda iskuullada sare ee magaalada gaalkacyo bishii november kala go' ayaa ku dhacay waxbarashadii ka socotay magaalada gaalkacyo dalka intiisa kalema ay saameynin waxay khaas ku tahay magaalada gaalkacyo oo keliya xataa tuulooyinka la xiriira magaalada gaalkacyo ma saameynayso haddaba kala go-aas ee ku dhacay waxbarashada maadaama hadda ardayda ay kusoo laabatay dib ugu soo laabateen magaalada gaalkacyo waxbarashadan ay socoto waxaanu rabnaa inaanu ee, si loo dhammaystiro muqararkii waxbarashada sana dugsiyeedka laba kun lix iyo toban laba kun toddoba iyo toban in ardayda magaalada gaalkacyo ka dhigata ay fasaxii ay qaadan jireen tiramka uu aanu baabi'ino fasaxii tiramka uu baaba'aya fasaxaasoo bilaami jiray shan iyo tobanka bisha january ilaa kow iyo soddonka bisha january socon jiray fasaxaasi ma- kama jiriyo magaalada gaalkacyo fasalada koowaad ilaa fasalada afaraad ee dugsiyada sare inta laga gaaro inta udhexaysa waxaanu eh, ku bedelay oo imtixaanka naqligaa la gelayaa shan iyo labaatanka bisha january ilaa kob iyo soddonka bisha january imtixaanka naqligaa markaas u dhacaya ee sanadka laba kun toddobiyo toban termka labaad wuxuu bilaamayaa sidii cadiga ahayd bisha february laba kun toddobiyo toban imtixaanka naqliga ee termka labaad wuxuu dhacayaa oo la gelayaa tobanka bisha may ilaa lix iyo tobanka bisha may ayuu soconayaa imtixaanaadka shahaadiga ah waxba kama khuseeyaan oo ay dadka iyo koonfurada ayagoo waktigii ay dhici jireen bay dhacayaan sababta aan u yeelin arrintaa waxaa weeye in ardaydu ay kasoo kaba kabato kalubi ay ku dhacay waxbarashada
kormeeraha guud ee teedhowrka waxbarashada puntland cabdiqaadir yuusuf nuux oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay islamarkaasina faahfaahiyey sababaha keenay xilligan in la baajiyo fasaxii shan iyo tobanka cisho ahaa ee ay lahaayeen guud ahaan ardayda puntland gaar ahaan ardayda waxbarashada magaalada gaalkacyo
wasaaradda waxbarashada iyadoo ka jawaabaysa arrintaas tallaabooyin bay qaaday intii uga beegnayd dowladduna way qaaday tallaabooyinkii intiiba iyadoo binaha ay ka qusaysay ka wasaarad ahaan annagu waxa weeye tallaabooyinka aan qaadno waxay ahayd waxaa aada loo taabanayay waxbarashada iyo caruurta waxbarashadooda oo kala go-a ku dhacay iyo saameynta ay ku reebtay ardadii waxyaalahaan ka qaban karno waxay ahayd inaanu ardadii kasoo qaxday magaalada gaalkacyo iyo agaarkeeda inaanu u ogolaano iskuulaadka meelahay yimaadeen iskuulaadkooda si free ah in lagu qaabilo waxbarashadooda ay sii wataan ilaa inta ay magaaladu amnigeedu kusoo noqonayo taasna waxa weeya way shaqaysay oo dad badan baa haddeer iskuulaadka gobolada kale insha allah waxaan rabnaa wacyigelin karayna iyo ardadii sidii ugu dambeyntiina waxaa ka hadlay madashaasi agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada puntland maxamed cabdiqaadir cismaan muhiimadda shirkan saxaa- shir saxaafadeed arday aada u tiro badan ee magaalooyinka runtii waxbarashada ee- ee ugu ugu waxbarashada fiican puntland bay magaalada gaalkacyo ka mid tahay arday aada u tiro badan baa baa magaalada ku dhaqan dagaaladii iyo dhibaatooyinkii ee dhowaan dhacay ayaa aada u saameeyey inaan mowqif ka qaadano maadaama hakad uu galay sana daraasiyeedkii waxbarashada muqararkii loogu talagalay ardaydu inay qaadato hakad ee, ku dhow bil uu galay ee, inaan wasaar ahaan aanu mowqif ka soo saarno ayaanu maanta iclaaminaynaa Een, intii uu guddoomiyaha waxbarashada gobolka uu sheegay oo qoraalan ah ee, iyana een, saxaafadda waa la wadaagaynaa hadduu ilaahay idmo. waxaan wargelinaynaa ee, dhammaan maamulayaasha iskuulada iyo bahda waxbarashada ee ku dhaqan magaalada gaalkacyo inay fuliyaan ee, go-aamadaas wasaaraddu ay gaadhay iyadoo loogu danaynayo ee, ardayda inay waxbarashadii loogu talagalay inay qaataan si ay ula tartamaan ardayda kale ee puntland oo ee, daraasadii iyo manhajkii loogu talagalay meel fiican u marayo waad ogtihiin oo dowladdu waxay qaadaan imtixaanaad ee, centralized ah oo ay ka wada qeyb galaan dhammaan iskuulaadka puntland galaaska laba iyo tobanaad iyo galaaska sideedaad magaalada gaalkacyo gaab baa galay een, si ay ardayda kale ay la fadhiisanayaan imtixaanaadka la fadhiisanayaan ula mid noqdaan ayuu mowqifkan ku salaysan yahay ardayda kale ee ee dugsiga sare ama form one-ka ama form two-ga ama form three ha ahaado iyana ee, syllabuskii iyo muqaradkii loogu talagalay ma aysan dhammaystiran bil gaabaa ku jira Een, gaabka in lasoo buuxiyo arday taya leh ee, manhajkii loogu talagalay qaatay waa waxa weeye waa arrimaha ay wasaaraddu mar walba la rabo inay hubiso oo shaqooyinkeeda ka mida weeye waxaan halkaa aragnaa inuu uu ka jiro ee, gaab weyn arrintaasanu buuxinaynaa shirkayga jaraa-id waxaan filayaa insha allahu inaysan culays noqonayn waa waa waa go-aan ay keentay xaalad xaaladaas oo runtii xaalad adag ahayd inaan qaabkaa u halinana waxaan u aragnay ee, arrin loo baahan yahay insha allahu ee, fulinteeda looga fadhiyaa ee, dhammaan intay khusayso magaalada gaalkaaga hadduu ilaahay idmo Ee, shirkayga jaraa-idna waa intaa iyo isagoo qoraalan ah waan la wadaagaynaa dhowaan ayay ahayd markii dagaallo ay ka dhaceen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dagaaladaasi waxay saameyn weyn ku yeesheen iskuulladii waxbarasho gaar ahaan form four ilaa sideedaad ee magaalada gaalkacyo iyadoo wixii xilligaasi ka dambeeyey dugsiyadu ay ahaayeen gaar ahaan iskoolada sare kuwa maxamed lakiman radio daljir garowe mahadsanid lakiman waa hagaag barnaamijka cawi daljir qaybaha dambe ayaa iminka la soo gaaray haatanna qodobka ugu dambeeya wararka ka imaanaya degmada godob jiraan iyo tulooyinka hoos yimaada ayaa waxay sheegayaan kana tirsan gobolka nugaal in halka uu ka dilaacay cudurka loo yaqaano daacuunka ama shubanka gudoomiyaha degmada godob jiraan ayaa radio daljir sidaasi u xaqiijiyey waxaana gudoomiyaha uu sidoo kale uu sheegay in degmadu weli aanay gaarin wax gurmad oo ka socda dhinaca dowladda ayna weli sugayaan arrintaasi in lasoo gaarsiiyo
runtii degmada waxaa ka jira abaaro aada u ballaaran oo ay kala siman tahay puntland oo dhan abaaraha ka jira iyo deegaanada iyo degmooyinka degmada sidoo kale waxaa siyaado ku ah cudur badan oo ka dilaacay tuulooyinkii iyo miyigiiba hadda waxaa lasoo sheegayaa in uu ilaa xalay ilaa himeen hore ay jireen cudurkaas oo dadku aada iyo aada usoo qaylinayeen tuulooyinka hadda tuulada subaan iyo gudbo iyo godob caduun oo kale iyo dhammaan deegaanka degmada hoos yimaada godob jiraan oo dhan hadda waxaana loo soo sheegay inuu hal qof u dhintay cudurka waxaa moodaa cudur aada iyo aada dadka halis ugu ah oo dilaa ah waxay dadku sheegayaan inuu qofku uu leeyahay xumad aada u ballaaran sidoo kale uu xubnaha qaarkood uu dhiig kasii deynayo shuban badan iyo xunqaaco intaba ay jiraan hadda waxaa aada iyo aada u jeclaan lahaa inaan wasaaradda caafimaadka puntland iyo dhammaan hay-adaha ku howlan caafimaadka in ay degmada ka howlgalaan maadaama in badan ay shacabku soo qaylinayeen iyo guddiyada caafimaadka ee degmadu intaba haddeertaan waxaa dadaal wada waxaa jira degmada odayaashii iyo dadka shacabka oo is abaabulaya iyo dhaqaatiirta degmada oo runtii iyaguna meelo badan ka howlgelaya inkastoo aysan haysan waxyaalo badan oo agab ah oo loo baahnaa dadka in lagula tacaalo waxaan jeclahay in aan dhammaan fariintaas gaarsiiyo inta ay qusayso sidii dadkaas wax caafimaad ah loola tacaali lahaa iyo xaaladooda sidii loola wajihi lahaa dadku waxay qabaan dhibaatooyin aada u ballaaran waxaa la dareemayaa abaar halis ah adeertaana waxaan filayaa cudurkan waxa uu ka yimi oo ugu badan waxa weeye meelaha ay roobabka yarar ka di-een oo barkadaha biyihii oo aan runtii kaloriin lahayn biyihii oo aan dooweysnayn biyihii oo aan la kululeen dadkii oo aan wacyigelin ballaaran qabin sidoo kale xoolihii oo aan runtii la durin oo tallaal uusan jirin oo waxyaalo badan oo cudurro ay ka dhasheen labadaas ugu muhiimsan waxaan mar walba iyo mar labaad iyo mar saddexaadba codsanayaa dhammaan mas-uuliyiinta puntland hay-adaha ku mashquulsan wasaaradda caafimaadku ay ugu horeyso in degmada si deg dega ilaa caawa ilaa maanta tuulooyinka iyo miyiga looga howlgalo caafimaadkoodana lala tacaalo sidii cudurkaas looga hortegi lahaa waxaa hadda naloo sii sheegaya xaafado qaarkood ay labiiyo toban qof ama toban qof ama shan qof joogeen oo aan hal qof haddana ka dhaqdhaqaaqeen qaarkood ay runtii la tabcaansan yihiin oo aysan xataa awood u lahayn in ay geeyaan xarumo caafimaad dhaqaale darro awoodo jidha xoolihii oo aan la gadanayn dadkii oo abaar hayaan iyo cudurkaasu haddeertaan cudur ah aada u degdegaya oo dadka soo ridanaya oo qof kasta oo dareema uusan awood u yeelanayn inuu xataa wax dhaqdhaqaaq iyo wax hadala iyo wax fariina midna inuu u diro oo qofka la jooga xataa oo ay halis tahay dadaal dheer in loo galaa rajeynaya oo dadka lala tacaalo naftooda iyo dad ahaantooda mar labaad iyo mar saddexaadna guddoomiye ahaan waxaan codsanayaa wasaaradda caafimaadka puntland inay arrintaa u istaagto oo u qumto oo hadalka u qaadato hadal dhab ah oo jira oo xaalad adag inaan kasoo warinayno maadaama shacabkii aan la joogno qayladooda iyo dhibtoodiina aanu dareemayno kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada godob jiraan ee gobolka nugaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyey barnaamijka caawi daljir waxaana uu idinkaga imaanaya xarunta daljir ee boosaaso anigoo maxamuud cabdi ibraahin ayaa idinla socodsiinayay barnaamijkan midamid intaynu dhegaystayaal ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo